asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waa xasan sheekh cali jerman carwaale hirola wildlife community waxa muhiimka waxaa way horta translationkii iyo oo gerigii wajea mase gaaris laga soo qaaday waa waxaasayto waxbaa ka jira uuna dhacay laakiin waxaa weye horta howshanayto ma la taalo waxaan waxaa la rabaa the county council the county plus the, the national government because waxaan waxaa waye devolution markuu soo gale bandia resource management amase dhirta iyo daaqa si loo badbaadin lahaa waxaa la doonayaa inay si fiican amase enforcementkii amase capacity buildingki amase amase trainingkii waxaas oo dhan waxaa la rabaa in lagu sameeyo dadweynaha oo lagu sameeyo shaqaalaha lagu sameeyo kuwii shaqada hayeen oo ka mid ah wasiiriinta amase countiga amase shaqaalaha ayakana kabasigooda si fiican loo dhiso minamakiina maamayaalka iyo mase kuwan transboundariga mase jiiraanka lala ah ayakana maskaxdooda la dhiso oo la fahmo waxaan resourcekaas resourcekanayto inuu resource muhiimu yaho wixii oo dhanna waa laga wada baxay shaqa ma layskaga dhigin cidoodkii wuu baaba-ay ilaa deflutionka twenty twelve ilaa maanta wax muhiim oo zaa-id loogu hayo oo ma jirto laakiin horumarkii la rabay inay la qabto oo hoos u dhacay sababa waxaa la rabay cidoodkasito inay la badbaadiyo oo horumar loo sameeyo oo reman rangers loo qoro community conservancyal la sameeyo wildlife forums at every subcounties in la sameeyo oo la habeeyo midda kale waxaa la doonaya inay transboundary enforcement forces in la sameeyo oo ayakana boundariga ay ka shaqeeyaan sababa waxaan waa wax muhiim ah laakiin wixii oo dhan abtunow waxay noqdeen cidoodkayni inay duurarkaa loo qaado oo amar tan keli ma aha xataa hirola waa la qaaday hirola wax technical committee oo ka fariisatay ma jirto wax sharci oo la maray malow kotini markaan geyne waa markii kotini la geeyey kotini markii la geeyey dowladdu amase koodku wuxuu dhahay that animal should be protected at the habitants waa inay cidoodkaas meejiisi lagu celiyo amase insito conservation waa in lagu sameeyo oo meejaa lagu badbaadiyo